بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo toddobaad min suurati yaasiin qaala allahu tacaala awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر الآيات إلهي وحير سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان halkan waxaa laynoo sheegayaa daliil cad oo tusinaya bacfiga iyo nushuurka iyo isi soo saarka awalam yara alinsaanu insaanku miyuusan arag u jeedin inkaari weeye sifaamku waa litawbiikhi waataqriic insaanka waa midkaan hadda gaalkaa ma uusan eegin arag eegid ictibaar leh faker qudrada ilaahay uu ku tafakuro ma uusan fiirin annaa anagu khalaqnaahu inaan isaga abuurnay isaga inaan abuurnay maxaa laga abuura shay mahiin ah oo xaqiir ah oo yar oo liita oo mani ah biyaha yar ayaa laga abuura ka soo baxaya meesha najaasada kale ka timaada ee kaadidu soo madho awalama yara alinsaanu meesha isaga laga keenay ee laga abuuray markuu ilaahay weynaayo waaxidkaa beeninayo ma uusan isagu isfiirinin bal meesha laga keenay ama laga abuuray annaa khalaqnaahu inaan abuurnay min nudfatin nudfa xaggeeda inaan ka abuurnay markaan abuurnay faidaa huwa waaba isagoo khasiimun mid muran daran ah khasiimun mid murmaya ah mubiinun muran mubiinun oo macnaha doodiisu daran tahay oo cad tahay isla markiiba waxaa looga jeedaa qofkii markuu koray faidaa huwa waaba isagoo khasiimun shadiid lkhusuuma doodiisu daran tahay iyo muran iyo dood iyo aftahannimo waa khasiim oo mubiinu aftahanu ah warkiisa caddaysanaya muxuu hadda ku murmayaa rabbigiis buu wuxuu inkirayaa qudradiis bacfi ma jira u leeyay isi soo saar ma jira buu leeyay warhaadhe ilaahay adigaan ku abuuray ee biyo yaree liita kaa abuuray mayousan awoodin mar labaad markii horeba lagu abuuriy in lagu soo saaro lagu soo celiyo baciga markii laysi soo saaray aayaddaa waxay ku soo degtay baa la tilmaamay nin la dhihi jira ubay ibnu khalaf laf buu inta la yimid oo nebiga hor yimid calayhi salatu slam wejigiisa istaagay oo laftiisaa u burburiyey buu isagoo jees jeesaya wuxuu yidhi atascumu yaa muxamed muxamedow hadda ma waxaa sheeganaysaa ana allaaha yuxyiihaa taa inuu soo noolaynaya ansaa u burburiyey yaa intay noqotay burbur iyo ebir ama ana allaaha yuxyiina ilaahay annaga inuuna noolaynayo bacda an nusbixa intaan ahaanay rufaatan mila haada saas taa un burburiyo kale intaan saa noqonnay in ilaahayna soo noolaynayo mayaa hadda noo sheegaysa nebigu wuxuu yidhi nacam ilaahay adiga waa ku soo celinaya khalqi oo dhan waa soo celinaya naarna adiga waa lagu gelinaya waxaa la yidhi maya aayaddu waxay kusoo degtay nin la dhihi jiray caas binu waa'il laakiin waxaa xoog badan ubay binu khalaf labadaba waa la sheegay war maya sida saxiixa caas binu waa'il bay kusoo degtay rawaahulxaakimu fi lmustadrak biisnaadin saxiix amaa maa ruwiya annaha nasalat fii ubay binu khalaf waa laga xoog badan yahay oo dacfi baa ku jira oo sabab nusuulkaas sidaa tilmaamayay sabab nusuulkaasi wuxuu ahaa ninkan ubay ibnu khalaf odayaasha waaweyn oo quraysheed bu ah dabeedna sidaa hadda aan sheegno inta laftaas hor yimid nebiga hor la hor keenay uu sidaa ula hadl deedna aayaddaanaa soo degtay awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfa faidaa huwa khasiimun mubiin waaba kan waa murmayaaba wadaraba lanaa maalan wanasiya khalqahu aayaddu way socotaa weli qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim isagii baa laga warbixi markaas xadiidka ku soo arooray caas bin waail in usawa nusuulka ahaa waa xooggan yahay isagu xadiiثu صaxiixu calىa shardi shaykhayn wey walam yukhrijaah laakiin bukhaariy muslim ma soo saarin laakiin shardigoodaa lagu soo saaray imaamu dahabi baa waafaqay oo isaguna ku raacay ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala wadaraba wuxuu noo yeelay lanaa hanaga maalan wadaraba wuxuu noo caddeeyena waa la yidhahda wadaraba lanaa wuxuu noo yeelay maalan hannagiibowa gaalkaas maal iyo tusaale noo yeelay laf buu noo soo qabtay oo meesha inta burburiyo yidhi tan mayaa la noolaynaya isagoo baciidsanaya oo la yaaban in la soo abuurayo mar labaad qofku intuu dhintay ka bacdi ama la soo celinayo wa nasiya wuxuuna halmaamay khalqahu abuurkiisii ama walxal nasiya khalqahu abuurkiisi oo halmaamay isaga laftiisa mani meyd ah oo aan naf ku jirin baa laga abuuro nolol baa la geliyey abuurkiisii noocaas ahaa buu halmaamo qaala wuxuu yidhi kaas man yuxyi yaa noolaynaya alcidaama cidaamta iyo lafaha yaa noolaynaya iyadoo baaliyaad oo baaba'day ee dhammaatay walxaal hiya iyadu ramiimun ay tahay mid burbudhay oo kala fogaatay oo kala caradhay ilaa qofkaani markii boor noqdo oo dhulku cuno oo baaba'o dee qofkii balfiiri waxa weeyaan wuxuu la yaaban yahay see laiskugu keenaya qudradii ilaahay iyo awooddiisiba wuxuu uga qiyaas qaadanaya qudrada binu aadamka ama dadku leeyihiin marka adigaa jawaabtii iskugu filan bay ka dhiganta naftaa la fiiri adiga wax meydoo eber ah oo nudfaha biyaha yara ma laga abuuro ma lagaa dhigay mid hadlaya oo nool oo awood leh oo shaqaynaya waaba tanba jawaabti qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamed calayh salatu salaam yuxyiihaa waxaa noolaynaya alladii allihii baa noolaynaya anshaahaa amaamuday oo dhaliyey oo abuuray awala maratin maratii ugu horreysay markii koowaadii cadam allihii iyadoo aan jirin keenay allahaasaa noolaynaya adiga maaha midka noolaynaya awooddaada ha firin anshaahaa yuxyiihaa alladii ansha'ahaa awala mara markii koowaad allihii sameeyey baa nafti ku soo celinaya allaha bilowgii hore karay soo celintana waa karaa wey wa huwa ilaahayna bikulli shayin shay dhammaanta caliimun weeyaan ilaahay mid ku ogaal badan wey shay dhammaantii wuxuu abuurayo wuxuu bilaabayo waxaasoo dhan baa ilaahay ogi wax ku adag ma jira marka ajsaaddii iyo jirarkii in la soo saaro oo la soo celiyo bacda alfanaa baaba dabadeed ilaahay waa awooda fiiriyo qabrigaan iyo waxaan markii qofkii la dhigay oo ciiddaa waxaan kala raaceen oo kala bideen oo meeshii geeda ka baxeen oo geedihii xoola cuneen oo xoolihii markay cuneen wixii ay noqdeen saalo iyo waxyaalahaas xubin kasta meeshuu aaday baa laga soo celinayaa ilaahay awooddiisa qofkan jirkiisii kala tegey meel kasta jus ka soo aaday baa laga soo celinaya waa laga soo soocaya baa laga keenaya alladii allihii baa noolaynaya jacala yeelay lakum idinka min ashajari geedda al akhdari cagaaran naaraa geedka qoyan allaha naar idinkaga yeelay dab a ka shidanaysaan allahaas baa soo celinaya tanba waa awoodda ilaahay baa la tusinaya oo waa maxay geedku mar hadduu cagaaran yahay oo qoyan yahay waa wax nool buu ka dhigan yahay maca daalika dab baa ku dhex jira qoyaankaa geedku qoyan yahay biyaha waa qoyan yahay wey ma qalalin biyaha ku dhex jira dabna waa ku dhex jiraa waana derisoo waa wada joogaan geedkaa cagaaran ilaaha naarta idinka sameeyey waa xaabo waa biyo waa dab waa deris isku meel bay joogaan aladii jacala lakum min ashajari alakhdari naara allaha wey fa idaa antum waaba idinkoo minhu geedka xaggiisa tuuqiduuna ka hursanaya dabki geedkii magaddi madag iyo magaddi waxaa la yidhaahdaa geedkii baaba dab laga shidayaa waagaas hadde dababkaan iska soo qaado iyo dhuxushaan keeno iyo taraq iyo waxaas kabriid iyo ma leh bes dab baa loo baahanaya laa geed ah weliba noocyo gaaraa sii jiro dabkaan laga laga dhaliyo markaasaa laan baa lasoo qaadayaa meel baa laga daloolinayaa mid kalaa lagu curbinayaa waxbaa loo dhigaya xambusadii iyo wahbuu noqonaya dabkii baa meesha ka imaanaya waana geed qoyan faidaa antum minhu tuuqiduun afara'aytum annaara alatii tuuruun soo maahayn waka awalayse aladii allihii ma uusan ahayn waa yahay khalaqa abuure asamaawaati samaawaadka iyo walarda ardooyinka biqaadirin mid awooda ma uusan ahayn calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum iyagoo kale insaankan hadda liseyna loo soo celinaya iyagoo kale inuu keeno ya samaawaadka iyo cirarka iyo dhulalka waaweyn buu abuuray kuwaan yaryar bini aadankan yaryar milahum weeye meesha iyagoo kale ya ilaahay inuu abuuro mausan awoodo waa awoodaa wey balaa inuusan awoodin iska dhaafi ilaahay waa awoodaa qaadir buu ku yahy wa huwa ilaahayna alkhalaaqu weeyaan abuur badan alcaliim cilmi badana innamaa amruhu ilaahay amarkiisu idaa araada markuu doono shay-an shay ilaahay markuu shay rabo inuu iraadeeyo amarkiisu an yaquula inuu u yidhaahdo wey lahu sheegaas kun ahow fa yakuunu shayga markaa waaba ahaanaya isla markiiba awoodda ilaahay waa taas wixii la damco in la ahaysiiyo howlba laga mari maayo kun ahow fa yakuunu marka wax lagu dhawaaqo labada xarafo ugu sahlan waa kaafkaa godan iyo nuunkaa ku reeban kun ahow deedna fakaana fa yakuunu sidaa weeyaan bayna alkaaf wannuun weeyaan ilahay amarkiisa fa subxaana waxaa nasahan aladii macbuudka biyadihi yaddiisa oo ahaaday malakuutu kulli shayin shay dhammaanti malakuudkiisu allahuu yaddiisa ahaaday allahaas baa hufan oo nasahan subxaanahu wa tacaala malakuut iyo raxamuut iyo jabaruut iyo kelimaad noocaas weeyaan siiqadaa ku yimaada almalakuut marka siiqada mubaalaqada min almulki waa mulkiga taamkaa weeyaan fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi xaggiisa oo keliya laa ilaa hayrihi baa turjacuuna laydiin celinaya ilaahay keligiis baa khalaa'iqdoo dhan loo celinaya isagaaba u celinaya xisaab iyo abaalmarin bay halkaa ka helaya dee suuradda waxaa lagu gebagabeeyey baa layidhi gebagabada cajaa'ibka ee tusinaya ee tusinaysa ilaahay qudradiisa dham kamaalkeeda mulkigiisa weynaantiisa saldanadii saldanada ilaahay awooddeeda wakaas taas baa lagu soo khatima marka marmar haddaa aragti meele la dhahayo waxyaalo shicir ahoo nebigaa yiri lagu dhahayo tamaul baa la yidh nebiga kusoo halqabsada maalintii khandaqa oo kale abyaadii ibnu rawaaxa allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa bukhaari iyo muslimka warinayeen buu kusoo halqabsanay maalintii yooma xunayn oo kale isagoo baqashiisa saaran kelimad ah ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ayuu yidhi bukhaari iyo muslim baa ina warinaysa mar kale wuxuu yidhi hal anti ilaa isbacun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti fartiisa markii dhiigga yar ka yimid ayuu taasna nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam dhagax baa xoogaa dhaawacay far baa markaa dhiig ka yimid wax kale ma tiid buu yidhi far dhiig ka yimid baa ta ilaahay jidkiisauna ahaaday wixii aad la kulantay iyana bukhaari iyo muslim baa wariyey marka nebigu gabay isagu ma bilaabayn laakiin cid kale hadal ay tiri waa soo qaadanay ereyada qaar isku aad aadanna qasad la-aan isagoo isku aad aadin itifaaqan baa la iska yidhaahdaa ba iska waafaqday qasad la-aan carabkiisa iskaga dareen suuratu saafaat suuratu saafaat makiyatu weeye aayaadkeedu waa boqol siddeetan iyo laba aayadood waa suuradda soddon iyo toddobaad mar hadday maki tahay lagu noqon maye qur-aanka makigaa meeshuu ka hadli jiray un bay ka hadlaysa ambiyadii qisooyinkeeda qaybo ka midana way ka hadlaysa nebi nuux bay ka bilaabi doontaa nebi ibraahim baa lagu xijinayaa nebiyullaahi ismaaciil baa lagu xijin nebiyullaahi muuse iyo haaruun baa lagu xijinayaa nebi ilyaas iyo nebi luud baa lagu xijin doonaa qiso cajiibay sheegi doontaayo xaadidadii iyo dhacdadii wiilkii la damcay in la gowraco dabiix ahaa ismaaciil nebi ibraahim baa dhalay waa nebi ilaahi isagune qisadaas suuraddaana ka warramaysa rooyadii nebi ibraahim arkay ee la yidhi ilmahaada gowrac taasna waa laga warramaya furashadii la furtay wiilkaas waa laga hadlaya arrimahaasoo dhan baa laga hadlaya bismi illaahi araxmaani araxiim wasafaati safaa suuradda waxaa lagu bilowda dhaar ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa makhluuqaadkiisa qayb ka mida ilaahay wuxuu doona soo ku dhaaran karaa adigu laakiin ilaahay waxaan ahayn iyo asmaadiisa iyo mooyaane wax kasta kuma dhaaran kadib taas baa lagu bilaabay marka suuradaha sidaan ku yimidna waa kooban yihiin ilaa shan suuradood baa sidaan oo kale lagu bilowda iyo si shabahays suuratu wasaafaat suuratu wadaariyaatna maxaa la yidhi wadaariyaati darwa falxaamilaati wiqra faljaariyaati yusra waxaa ku xiga suuratu walmursalaat ilaa shan suuradood weeye walmursalaati curfa waxaa ku xiga suuradda la yidhaahdo suuratu wanaasicaat wanaasicaati qarqa waxaa ku xiga suurat walcaadiyaat walcaadiyaati dabxa falmuuriyaati qadxa suuradahaas weeyaan wasaafaati baan ku dhaartay kuwii safanayey malaa'ig weeyaa la yidhi safaa jamaacaadkii malaa'igta ahaa ee safanayey sida salaada loo safto oo kale safaa ama garbahooda simayey ee safayey maxay koranayaan amarka ilaahay diyaargarow weeyaan cibaadaday u safanayaan baa lihi xadiid baaba odhanaya alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ika cinda rabbiha cinda rabbihim war ma weydnaa u safanayn salaadda markaad taagantihiin sida malaa'igtu u safato alla agtiis waa sidee bay dheheen dee waxaa nebigu yidhi yutimuuna asufuufa almuqadamata malaa'igtu safafka hore ay buuxiyaan wayataraasuuna fi saf safkana ay isku dhedhejiyaan oo xadiidka imaam muslim baa warinaya malaa'igtaasaa lagu dhaartay wasaafaati baan ku dhaartay jamaacadii malaa'igta safanaysa safa fazaajiraati baan ku dhaartay malaa'igtii zajrinaysa oo kaxaynaysa oo canaananaysa zajra kaxayn malaa'igta daba waxay kaxaysaa daruuraha meeshii ilaahay amray bay u kaxaynayaan zajrigu bimacna sawqi waa kaxayn malaa'igtaasaan ku dhaartay meeshii la yidhi geeye baa daruurahan iska socdaa loo wadaa malaa'ig baa la leeyahay kaxay fataaliyaati baan ku dhaartay kuwii akhrinayay dikraa dikriga qur-aanka akhrinay ee qur-aanka malaa'ig baa soo dejinaysa oo loo soo dhiibaya ee ambiyadaa loo keenaya nebi maxamed baa lagu soo dejinaya calayhi isalaatu wasalaam malaa'igta aayaadka ilaahay akhrinaaya ama kuwa akhrinayaba dikran bay akhrinayaan tasbiixdii iyo taqdiistii iyo taxmiiddii iyo tamjiiddii way akhrinayaan intaasaan ku dhaartay inna ilaahakum ilaahin la waaxidun mid keliya wey allaha aad caabudaysaan dadow oo allah xaqaay ilaahun waaxidu wey wax ilaahnimo la wadaagsadaa ma jiraan aayaddu waxay soo degtaa la yidhi kuwa gaalaaba waxay dhaheen ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ma ilaahyadayadii badnaaboo hal mid ka yeelay muxamed hal ilaah see adduunkan oo dhan wax u tari karaa intaasoo baahiyood baa jiree markaasaa intaasoo dhaarah dabadeed ilaahiinu waa hal mida weeye baa ilaahay ku dhaartay inna ilaahakum la waaxid rabbu samaawaati huwa ilaahay rabbu samaawaati samaawaadka rabbigoodii wey wal ardu ardooyinka rabbigooda wey ardada rabbigooda iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeey isagaa iska leh intaasba wa rabbulmashaariqi mashaariq rabbigooda wey mashaariq iyo maqaaribu mashaariqu shams qoraxdu meelaha ay ka soo dhalato saddex boqol lixdan iyo shan maalmood oo sanadku yahay subaxba meel gaaray ka soo baxaysa baa lagu leeyahy adugu ama garo ama hagaran wa rabbulmashaariq iyo walmaqaarib marka mashaariqdaa lagu kaaftooma min baab اliktifaa maqaaribtii baa looga kaaftooma hadalkaa laga garanaya samadii la tilmaamay baa waxaa la sheegayaa qurxinta ilaahay xidigaha ku qurxiyey inaa anagu ilaahay wuxuu yidhi zayannaa waanu qurxinay asamaa samada addunyaa ee dhow biziinatinilkawaakibi ama biziinat biziinati اlkawaakibi haddii laysku idaafayo iyo biziinatin اlkawaakibi biziinatin qurux baan ku qurxinay alkawaakibi xidigaan ku qurxinay cirkaan u sokeeya xidigaa saa loogu safo birdhicyadaas baa saa loogu loogu qurxiyey ziinadaas ayaa la siiyey ama biziinati اlkawaakibi kawaakibta quruxdoodii ayaa lagu qurxiyey xidiga ifayaa meeshaa la dhigay jawhar ifaysaa moodaysaa markii weliba gudcur ay tahay oo hameenkaa dayacqarinay cirka markaasaa u fiiris ajaa'ibta ka muuqanaysa kulligii saasu wada dhalaalaya waxa ku sharxan ajaa'ibta iyo quruxda ka muuqata waa qurxin ilaahay baa ka cabiray zayanna inaa zayanna samaa addunya baa ilaahay ka cabiray oo maxaa loogu loo sameeyey waa biziinati iyo waxifdan iyo walilxifd ilaalin iyo xafidid min kulli shaydaanin shaydaan dhammaanta laga xafidayo shaydaankaasoo maaridin madax adag mutabarid ah shaydaan hoolan oo balaayada madax adag kaar ku dhacda kaasoo dhan baa laga ilaalinaya samaawaadka ma gelayaan ama waxifdan waxafidnaahaa waa usoo qadari kadhaa xifdaa xafidid ayaan xafidnay min kulli shaydaan laga xafidaayo shaydaankaasoo maarid madaxda wuxuu yidhi qataada xidigahan waxaa loo sameeyey saddex arrimood kow rujuuman lishayaadiini shayaadiinta in lala dhaco wa nuuran yuhtadaa bihaa nuur lagu hanuuno wa binajmi hum yahtaduun xidigihii baa la fiirsanayaa labo war qibladay halkaasii jidha war badii war halkaasaa u socon war koonfur iyo maaragtay junuub iyo sharqi iyo waa lagu kala ogaanayaa jihooyinka arrintan saddexaadna ziinatan lisamaa'i dunyaa samadan dhow waa middaan u sokaysa ayaa lagu qurxiyey oo middaan dhow hadda samaawaadka keligeed baa la magacaaba leanna innagu iyadaa indhaheennu qabanaya laa yasamacuuna iyo laa yasmacuuna labadaba ma maqlayaan shayaadiintu ma dhegaysanayaan ilalmala'i jameecaadka alaclaa sare malaa'igta sare ee caalamka culuwigaa jooga ma dhegaysanayaan ma soo maqli karaan wey wayuqdafuuna waaba la ganayaa shayaadiinta min kulli jaanibin dhinac kasta baa laga rajiminaya waa la soo ganayaa maxaa loo ganayaa duxuuran liajli duxuur waa maxay duxuuran dardan eryid waxaa laga eryayaa lahum iyaga cani samaaci inay maqlaan wararka samada ka socda ama duxuuran madruudiina iyagoo ah kuwa la cirdiyo la cayriyey duxuurku waxaa weeyaan fogeyn waa la dheeraynayaa wey balaayadaas waxay rabaa inay malaa'igta xogtooda soo helaan oo wax soo dhegaysaan markaasaa waa la eryaya waa la fogeynaya duxuuran liajli duxuur waa dhihi ka dhah walahum iyaga waxaa u ahaaday shayaadiinta cadaabun cadaabkaasoo waasibun daa'ima aan go-aynin waxba ma soo dhegaysanayaan ilaa man mooyaane khadifa dafay alkhadfata dafid soo xaday faatbacahu isagana waxaa raacaya hu isaga shihaabun shuculad faaqibun oo daloolinaya waa la ganayaa xidigahan waxaa ka go-aya de xidigtoo dhan maaha waaa markaa arkaysa xidig baa dhacday la leeyahy xidigtu meesheedii bay taagan tahay waxa weeyaan wax laga goynayo waxaa dabada dheero saas deligta u noqonaya waxaasaa lagu dhufanaya waa lala dhacya shihaabun faaqibun oo daloolinaya muxuu daloolinaya mudiicun waa ifayaa naafidun bidawihi wa shucaaci shucaaciisa iyo nuurkiis ya baa muuqanaya markaasaa kanaa lagu dhufanaya gantaal weeye waa kaasaa la gubaya waxaa dhacdaa la yidhi marmar shaydaanku inuu shayaadiintu wax soo xadaan maqalki malowlcalaha kor wixii ka socday kaa wax soo haday baa lagu dhufanayaa marka waa ama waa dhiman ama wuxuu noqonayaa mid howlgab ah xidigahan waaweyn maaha inay meesha ka go-ayaan waa xidigahan waaba soconayaani ya kullun fii falakin yasbaxuun bay ku jiraan marka marba intay wax soo dhegaystaan waxay soo maqlayaan ama roob baa imaanaya ama waxbaa dhimanaya ama waxbaa dhalanaya wixiioo sagaashan iyo sagaal kaloo beenood ay ku dareen baa kuwa dhulka jooga oo ay isla shaqaystaan bay u sheegayaan halkaa kelimaa runka ah intii kalena waa been hadhow dadku waxay dhahayaan waagii hebel wuxuu noo sheegay run bay ahay sagaal iyo sagaashankii kale qiimayn mayaan xabadiibay waxay dhahayaan waagi isagii saa yiri wixiina waa dhaceen intaanu kaloo balaaya bay ku dhex darayaan ee nebi ciise markuu dhashaaba waxaaba la yidhi samaawaadka waxaa laga xiray qayb intii kalena xilligii nebi maxamed baa laga joojiyey waa laga waa laga waardiyey waxaa weeyaan waxifda min kulli shaydaanin marid iyo aayaad kale oo tilmaamaya intaba waa jiraan ilaahay wuxuu yidhi wayuqdafuuna min kulli jaanibin duxuuran walahum cadaabun waasibun ilaa man khadifa alkhadfata faatbacahu shihaabun haaqibun shihaabkaas baa waa lagu tuuraya ilaahay baa waardeynaya samaawaadkiis kuwaan shayaadiintaa baa laga celinaya markay ma gelayaan waxa ay soo dartay maayad kale maxay innahum can isamci lamaczuuluun ilahay waa isagina innahum can isamci lamaczuuluun saas baa xaalkoodu noqonaya axaadiis baa ku soo aroodhay fastaftihim weydii baa la yidhi nebi allow kuwaan munkiriinta ee bacsiga inkiraya ahum ayaga ashaddu darnaan badan khalqan xagga abuurka aman baa mise man baa darnaan badan khalaqnaa aan abuurnay ahum ashaddu ma yagaa darnaan badan khalqan xagga abuurka aman khalaqnaa mise waxaan abuurnoo samaawaad iyo ardooyin iyo malaa'ig iyo makhluuqaad kaloo waaweyn kee darnaan badan marka iyaga eegiddooda loo fiiriyo iyaga laftooda xaggee laga abuur innaa anagu khalaqnaahum iyaga laftooda waa abuur min diinin dhoobaan ka abuurnay diinkaasoo laazibin dhegaya gacanta ku dhegaya aan awood lahayn ciid dhooba haddii biyo lagu daro soo wax iska jilicsan noqon mayso dhoobadaasoo kalea laga abuur oo yaa laga abuura dee nebi aadan baa laga abuura asalkooda halkaasuu ka soo jeeda bal iskaba dhaafe cajiibta nebi allo adigu waa yaabtay beeninta ay bacdiga beeninaya wayaskharuuna iyana waa iska jeesjeesayaan aayaddu aayad cajaa'ib baa leedahay iyana waa iska jeesjeesayaan adiguna waaba yaabanta beeninta ay beeninayaan bacdiga iyo isi soo saarka waidaa dukiruu markii la waaniyo la wacdiyana laa yadkuruuna ma waansamayaanoo ma wacdoomayaan waidaa ra-w markay arkaan aayatan aayad markay arkaan iyo mucjizo awoodda ilaahay tusinaysa dayaxo la kala dilaaciyey geed hadlaya dhagax hadlaya iyo wixii la mid a aayad markay arkaan yastaskiruuna way jeesjeesayaan waa jeesjees bay ka dhigayaan wa qaaluu waxayna dhahayaan in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixirkaasoo mubiinun oo cad bay dhahayaan oo qur-aankay sheegaya waa sixir bay dhahayaan aidaa mitnaa markaan dhimanno wa kunnaa nahaano turaaban ciid iyo wa cidaaman lafo a inaa anagu la mabcuuuuna kuwa la soo saaraya mayaa nahay sidaasay dhahaya waa yaabayihin see ku dhici kadhaabay ka dhiganta a inaa anagu la mabcuuuuna mayaan waaxaanba noqonay turaaban wa cidaaman awa aabaa'una aabbayaashayadina ma la soo saarin alawaluuna horreeyey oo ina ma la soo saaraya qul waxaa dhahdaa nebi allow nacam haa waa laydin soo saarin walxaal antum idinku daakhiruuna aatiin kuwas liita dullaysan ilaahay wuxuu yidhi fa innamaa hiya waxay un ahaatay bacada iyo soo saarkaasi zajratun zajro qaylo oo waaxidatun keliya israafiil unbaa hal mar buunka yeerinay wax allaal wixii qabri ku jira baa soo booday fa idaa hum waaba iyagoo khalaa'iqdii yanduruuna fiirinay iyagoo wada taagan oo dhulkii maxsharka taagan qaarkood qaar fiirinaya sajiradaas markii nafkada labaad buunka la yeeriya wa qaaluu waxay dhaheen ya weylanaa bay dhahayaa markaas hooggannaga iyo shallaytadannade haadaa kan yowmuddiini abaalmarinta maalinkeedii wey malaa'igtii baa marka hadlaysa waxay dhahayaan haadaa kan yowmulfasli kala saarka maalinkiisii wey alladii kaasoo yoomkaasoo kuntum ay ahaan jidheen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya maalinka dadka la kala saarayo khalaa'iqdaoo dhan la kala saarayo la kala xukumayo kii muxsinka ahaa iyo kii musiiga ahaa maalinkaa isagaa weeyaan maalinkaasoo awal aa beenin jidheen kaa weeyaan darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab